waxa aynu ka bilaabaynaa ama muxaadarada sideed aday tahay fi lqisaas xayaatu nufuus waa aayadda boqol iyo sideed iyo toddobaatan oon halkii horeba ka fogeyn boqol iyo sideed iyo toddobaatan waa labada aayadood isku xigay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri waalcabdu bilcabd waluntha bilunha ilaa akhiri ilaayaat qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow kutiba calaykum waxaa laydinku waajibiyey alqisaasu raadraac fi lqatlaa dadka la laayey ma la dilay inaad raad raacdaan sidii loo dilay alxuru bilxor kii xortahaa waxaa loo dilayaa kii xortahaa u dilay waalcabdu bilcabd addoonkii waxaa loo dilayaa addoonkii uu dilay waalunhaa bilunhaa tii dhadigayd waxaa loo digi loo dili doonaa tii dhadigayd ay dishay faman cufiya lahu qofka loo saamaxo min akhiihi walaalkiisii uu dilay xaggiisa shay-un waxbaa loo cafiyey oo ama waxaa laga cafiyey qisaastii iyo magtii amaba waxaa laga cafiyeyba qisaastii faitibaacun raacid baa waajiba bilmacruufi si wanaagsan loo raaco oo qofkan isaga ah wixii laga saamaxay mooye wixii kale lagu yeeshay si wanaagsan waa in loo dabagaloon hanjabaad lahayn wa adaa-un ilayhi in loo dhiibo oo loo guto oo la siiyo biixsaanin si wanaagsan in wax loo siiyo isagana kan wax saamaxay wixii la siin lahaa in si wanaagsan loo siiyo oo kii dhibka geystay uu si fiican u bixiyo taasaa iyana waajiba daalika arrimaha noocana ee ilaahay uu idin doorgeliyey takhfiifun min rabbikum waa fudaydhin ilaahiina ka timi waraxmatun naxariis weeyi faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalik intaa kadib falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeyahy qofka xadgudba macnaha sharciga khilaafa walakum waxaa idinku sugnaaday buu ilahay yihi fi lqisaas dadkaa la isu dilayo ee qofkii dhibgaystaha ahaa la dabagelayo xayaatun nolol baaba idinku suganba yaa ulil albaab dadka aqoonyahanka ahe caqligala how buu ilahay yidhi kuwaasuu rabbi si gaara ugu yeedhay lacallakum tattaquun likay tattaquun baa waajibkan laydiin faray inaa ilaahay ka dhowrsataan oo axkaamtiisa fulisaan labada aayadood markaa qisaastii iyo habka ay u dhacaysa iyo awoodaha dadku ay kala leeyihiin iyo waxay ka warramaysaa faa'iidada ku jirta qisaastan waxaa runtii ilaahay uu siiyey qofka ifkan jooga ama mu'minka ah lilmu'min karaamatu wa xurmatu wa xaqu aw lilmu'miniina xurumaatun wa karaamaatun wa xuquuq qofkan mu'minka ahi waxa uu leeyahay xurma ayuu leeyahay xurma xurmadaasoo ah in la dhowray aa lama taabtaan arrinkiisu sidaa daraaddeed baaba xadiis ilaahay uu ku yidhi xadiis alqudsi amaba xadiis nabiga nabawiya calayhi salaatu wasalaam lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli nafsi mumina aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam adduunyadao dhan oo meesha ka baxdaa waxay ka sahlan tahay qof mu'minahoo la dilo ma sahlana qofka muminka dhiigiisa xuna loogu dili karaa un dee sabab sharciya oo tani ka mid tahay marka waxa uu leeyahay qofkan mu'minka ah xuquuqdiisa waxaa ka mid ah xaqu lxayaa wa xaqu tasaruf wa xaqu tacbiir wa xaqu tafkiir xuquuqdiisa oo dhan bay ka mid tahay xaqulxayaa baa xuquuqda u horeeya inuu qofkani noolaado oo noloshaa ilaahay uu siiyey loo daayo xaqu leey maxaa kale loo ogolan laha hadii digta laga jaro taasi waa qodob xaqulxayaa xuquuqda u horeeya waxaa dee xuquuqda isaguna ka mida xaqu lmalki wa xaqu tasaruf inuu qofkii waxna yeesho waxna oo tasarufi karo wixiisa uu maamulan karo oo aan sidii shuuciyadda la odhanin cidina waxba ma yeelan karto xuquuqdiisa ka mid tahay xaqu tacdiil wixii sharcigu u ogol yahay qowla inuu cabiro oo aanu lagu cabudhinin si aanu u qarxin xuquuqdiisay ka mid tahay xaqu tafkiir inuu qofku fikiro sidaa darteed bay lahayd dad badan oo gaalada ka mida intay fikiri waayaan aabbayaashoodu yidhi sanam baanu ku raacayna ilaahay uu ku eedeeyey in caqligii ay iska xidheen iyo xaqu tasarufkii marka xurmadii iyo xaqii iyo karaamadii uu qofkani lahaa waxoo dhan waxa ugu horeeya xaqulxayaa xaqa nolosha ilaahayna qiimahaasuu siiyey kaana wuxuuna u ilaalinaysaa xaqulxayaa shareecada lianna fiiha wiqaaya lidaruuriyaati sit baahiyaha asaasiga ah ayay u ilaalisaa insaanka marka loo dhabagalo sharci iyo nidaam kale oo ilaalinaya aanu jirin noloshiisa maalkiisa diintiisa caqligiisa cirdigiisa iyo sharaftiisa nasabkiisa iyo abtirsimadiisa intaba u ilaalisa xagee lagu hayaa nidaamka intaa ilaalinaya bal dibu dib ugu noqo bari iyo galbeed iyo horaysiyo dambayso dadka diinlaawayaashaahi andimada iyo qawaaniinta ay keenaan intaasun ka eg diinaha samaawigii waa lixda ilaaliyaanba diinta samaawigii inta ay saafiga teen la khaldin waa inta ilaalisa marka xaqani xuquuqda u horeeya dee dib ugu noqo waxaan leeyahay suurat annisa akhri qofka qof mu'mina dila mu'minan man qatala mu'minan mutacamidan intaasoo isdaba socota ayuu leeyahy abaalkiisa idan markaa kafiirsigeeday leedahay dagaalada fitnada ah ee dadku ay iska gelayaan ay iska ruubanayaan magaca ay doonayaanba ha ku roobteen qabyaalad ha ku roobteen qawmiyad ha ku galeen wadaniyad ha ku galeen bolosid iyo xisbiyad ha ku galeen intood ay galaan dabeetna marka ay jaha wareeraan ay odhanayaanuun beri marka horena shahiidnimo ay marayso marka dambena maxay yidhaahdaan berigii shaydaanku isku keen qaado ama berigii dagaalkii sokeeye ama berigii yacayo coodkii oo goormuu kuu bislaa markiisa horeba saasunbu ahay marka cumuuman waa xarbulfitna uun waad arki doontaayoo dilkan sidanuu ilaahay u mamnuucay dil dambe oo dadka uu ku abaabulayo ku dhiirinayaana waa jiraa oo muxaadarada tan saddexaynaysa ayaa ka hadlaysa jihaadka waa laba dil oo midna la-imaatankiisu uu yahay kabaa'irta ka ugu weyn midna uu yahay kabaqadkiisu kabaairta ka weyn waa isu obar ama isu cagsi midna gaaladana haddii laga cararo laga baqdo baqaha laftiisa iyo dilkaa adgeysan weynebaa ah marka jihaadka lagu jiro ayaa kabiiro weyna kana la imaatankiisa kabiiro weyna bal halku ilahay arrimaha kala geeye way dadku una isweydaariyeen halkanun bay ka qaadeenoo xagga kalun bay u rogeen intaa kadib axkaamtiisa sharciga masaladan haddaynu usoo gurubno ilahay wuxu uhi qisaasta laydinku waajibiyey qisaastu markeeda hore oo raaraaca fartaddaa calaa aahaarihimaa qasasa muuse iyo ninkii dhallinyarada ahaa ee la socday markii ay waayeen halkii ay kula kulmi lahaayeen khadir dee dib bay usoo noqdeen iyagoo raadkii guraya sidaasaanay tahayoo qofku markuu qof dilo waa la dili wixii uu ku dilay baa lagu dili halkuu ku halkii uu ku dhuftayna waa lagu dhufan hadduu dhintana waa dhag hadduu dhiman waayana waynu dili ilaa intuu ka dhimanayo waa raadhaaca wey raadhaaca hadday naf tahay waa caynta hadday xubin tahayna isagana waa lamidu hadduu gacantaa gooyo iyadiin baa la jari mindidii baa lagu jari kullu daalik sidaasaana xuquuqul insaanku waa caynta xuquuqul insaan haddaad doonayso insaankan wax la yeelay iyo insaanka yeelay unbaa la simayaa xuquuqul insaanku ma aha qofka mujrimkee dembiilaha ah oo loo hiiliyo haddii la idhaahdo qofkii dhibanaha ahaa intii lagu dhuftay in leeg yaan lagu dhufanin xeerka qabiilka ama qaanuunka dawligii gaaladu hadduu caynkan leeyahay macnaheedu waxa weeye kan dambaa insaana ee wax ku dhuftay laakiin kii hore wax lagu dhuftay ee loo xaq qaadi waayey insaan maha waa daayeer isagu leanna markii gacan la gooyey ee kan dambe layidhi mah u joogtay iska daaya dee kii hore muxuu yahay isagu miya masaalas ahayd gacantiisa mise faraajiin marka xaqiiqatan waa in xuquuqulinsaanka labada qof lagu sinaya waa sidan wey كتب عليكم القصاص في القتلى وتبكي لله القصاص sida loo qisaaskas u waajibaya marxaladaha uu leeyahayna dee waxaad akhriyaysaa suurat lisra waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kana mansuura qofka la dilo xigtadiisii xaq waxaa loo awood baa la siiyey buu ilahay sulaan nabigaa fasiray sulطaankaasoo waa saddex midun qofkii waxaa la leeyahay kii kaa dile waa kan booliskaa ku haya ama cid kale dee ciddii soo qabanaysaa ku haysa marka inaad iska cafido inaad maka qaadato iyo in lagu dilo saddexdaa midun saddexdaa wax ka dhexeeya male inahu kaana mansuuran buu ilahay waa loo hiiliyey haddaba de yuu ku xadgudbin isaguna marka siyaabaha inta badan aayaddan ay cabirayso sababtay xidhiir la leedahay kii xortaa in xortii loo dilo adoonkii adoonkii dhadigina dhadig carabtaa waxay odhan jireen iyo yuhuuddiiba way dhici jirtee waktigoodii waxay odhan jireen dadku isku mustawa maaha dadku leefalkooda waa kala duwan yahayoo qabaa'ilkuna isku mid maaha deegaamaduna isku mid maaha marka ninka reer hebel haddii uu matal dilo mid kale waa in laba loo dilaa bay odhan jireen laanna nafigaasi uu ka dubaalo dheeriya uu ka sarreeya waa mid gabadha reer hebel haddii iyadu nin disho uma dhiganto de waa inaan nin doona maa ayay odhan jireen marka arrintii noocaa ahay qofka iyagu qofkaa umuu dhigmaynin gabadha iyadu nin bay u dhigantaa wixii nooc ahaa ee seelyeelkaha ayaa ilaahay uu deerifaynayaa markaa qofka xortaa xortii baa la dilaya addoonkii addoonkii dhadigi dhadig taasay noqotay marka labadii xortaha waa la isu dilayaa waa sax labadii addoonna waa la isu dilayaa macnaheedu markaa addoonkii iyo kii xorta ahaa iyaga la isuma dilayo dadka ilaahay baa yaqaana isagunbaa dee abuurto sidana arrinkoodii ka dhigay addoonku waa qof iimaan la-aan xejistoo ku arkaysta ilaa intii tunka lasoo qabanayay marka cuqubadiisii tanay noqotay karaamadii uu lahaa in loo ilaalin lahaa isagaa meel kaga dhacay marka mustawihiisu waxa wey qofka xortaaha dilay inaan loo dilay xor iyo xor saasaa loo eegay laakiin xagga dhadiga haddii gabadha uu nin dilo waa loo dilayaa waa xadiid saxiixu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam markii uu yihi almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum dadka muslimiinta ah dhiigoodu wuu isu dhigmaa wuu isu dhigmaaye mag baa caynkan ahayd waxba la odhan maaye waa la isu dilayaa labadaa qof walunfaa bilunfaa qisaastaasaan nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaamu gabadh yar ayaa nin baa dilay yuhuudda ka mid ahaa markaa ani bay la joogtay nimanku waa cadow dhagax buu u barkiyey mid kalena dhakadu kaga dhufto markaasuu ku bashaaqiyo sidii bay ku rabax iyadoo sii qirrecla baa layidhi ma hebel baa ku dilay markaa ma hadli karayso ma hebel madaxaysaa yar leeday maya maya maya markii kii lasoo qaaday bay tidhi haa isagu ahaa markii sii dhimanaysay dabeedna isagiina intuu dhagax u barkiyey nebigu ayuu ihi hadda he waa kan kanna kaana liq buui markaa isagana waa qisaastii dhagaxa dhagaxiisun baa la dhaqsiiyey aayadda qaybtan ilaahay uhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun qofka loo cafiyo walaalkii xaggiisa waxbaa loo cafiyey muxuu yahay macnahay tilmaamaysa aayadda macnaha waxa weeyaan qofkii magbaa waxa lagu yeeshay qisaas ayaa lagu yeeshay matalan waxaa la yidhi qisaastii waanu kaa dhaafnaye magdhic ciddii xaq u lahayd baa sidaa tidhi iyadoo aan la afduubayn oo aan loo dhugdhuglaynaynin oo aan lalahayn saasaa inoo xeerahay haddaad waxaa yeeli weyda waxaasaa dhici iyadoo khiyaarkiisa dee uu leeyahay dabcan suldaankaa ilaahay uu sheegay iyadoo uu leeyahy ayaa adila doona haba la baryeele ayuu ihi waayo qisaastii waan cafiyo mag baan doonayaa intuu raali noqday faman cufiya lahu min akhiihi walaalkiisii dhintay xaggiisaa wax looga cafiya waxaa la yidhi haddii aad disho qisaastii waan kaa dayna diyadhe maxaa markaa waajibaya faatibaacun bilmacruuf dee si wanaagsan ha loo dabagalo kol haddii qisaastii laga cafiya magtii si wanaagsan ha looga raadsado hagardaamo lahayn ila talaasusheeg kan wax laga cafiyeyna ilaahay uula hadla wuxu uhi wa adaaun ilayhi biixsaan isaguna si wanaagsan ha isaga bixiyo wixii lagu yeeshay waa labaday u qaybsanta faatibaacun bilmacruuf waa qofkii doonaya wax wa adaaun ilayhi biixsaan waa kii wax laga doonayo inuu isaguna guto oo si wanaagsan uu isaga bixiyo oo aan tafaariiq iyo suusti walayn iyo meermeer toona lahayn adiga arkayo dee runtii labadan ilaahay uu ka dardaarmay labadaba soomaalida dee dib bay ku yihiin oo qofkii isagiio cafiskaa la yimi ayaanu haddana itibaac iyo raacitaan wanaagsan la imanaynin eedayn iyo maaragtay aarsi iyo dhibkaasaa jira waa daa-un ilaahi bixsaan qofkii iyadii oo lagaba cafiyey qisaastii ayaanu magtii adaa wanaagsan ku samaynayn nindan oo la dilay baa la odhanaya hashiiba laba boqol ha laga soo qaado boqol lagu dhuftay laba boqol maxay noqon labaatan milyan marka la sarifo dee wax yarunba ila labada boqolaa san labaatan doolare wuxuuna kusoo ururaysaa laba kun iyo shan boqol oo dollar xaalafka dee boqol kun oo dollar iyo waxbaa lagu qadara konton kun baa malaa qolyaha ugu yareen marka waa iska baaba gaari yaroo quufoo maarkituuya ayuunbaabu noqday un ninkii dhammaaye dee xabadda lagu kala jeexee la toogtay magtiisi yaana caynka ahayn de waa mushkilad jirte xaggee laga keenay iminka neefka arigii sayladda waa imis barada soo iibsaa la bare adigoo raadsanaya saddex boqol baa lagu odhanaya neefka ariga marka waa boqol neef oo ariga boqolka neefna waxay u dhigmaanba geligooda dee labayo toban halaab ayay u dhigmaan intii kale jeefkaada wurta cala alhawaa baa loo diray boqol kastaa laguma wada siiye baabutol waxa la idhaha baa loo saaraa oo waa la daba taagan yahay oo waxaa la leeyahy boqolkii halaab ee intaa noqday konton baa kubanihii reerka ah konton ayaa kubanihiia marka labadii kun iyo shan boqol laba kun iyo laba boqol iyo konton la goosto magtii waxay isugu soo ururtay marka kii hore wax dilay bar goostay kii tolka ahaana bar goostay kun iyo boqol iyo laba boqol iyo konton bay kusoo ururtay arrinkii halkaas isugu yimi dabeedna kolka halkaa ay taagan tahay qofkii ma quusanayaba waxaa loogu talagalay magtan sabir in la kala sabro dee sabirkiiba ma jirayaba dabeedna ee aarsigan iyo inkaarahan iyo aafaadkan waxaana keenaya dulmigan isdaba baxay waaya fatibaacun bilmacruufi waa daawun ilayhi biixsaan sidaasaa ilaahay u xusay fatibaacun bilmacruufku waxa ay sheegaysaa si wanaagsan ha u raaco oo yuu aarsigii imanin oo yuu uma dhigmo imanin way dhacdaa innaga laftigeennaoo hadduu qof mid dilo oo la soo qabto inay yidhaahdaan qofka iyagani madax buu ahaa kadaa buu ahaa marka kan isaga ahi uma dhigmo mid reer hebela oo u dhigma waa in la helaa taasina waa arrin aada u khalada wey mujrimku waa mujrim dembigana isagaa geystay dembigiisana cid kale loo raaci maayo waa in isagun lagala xidhiidhaa ama atoor ha ahaada ama biiq ha ahaadee midkuu doonaya haade waa in isagun lagala xidhiidhaa dalika takfiifun min rabbikum waa fududay in alla xaggiisa ka ahaatay ummadii hore waxaa jirayay bay leeyihin mufasiriin qolyaha qaarkood qisaasun baa jirayin qolyaha qaarkoodna magun baa jirayin yuhuuddoo kale qisaasun ba oo towbadkeenkooduba dee in la diluunba nasaaradana wuxuuna ahayd in mag la bixiyo laakiin ummaddan labadiiba waa la doorgeliyey iyo weliba tu saddexaad oo ah hadduu doono inuu iska cafii karo dalika takfiifun min rabbikum waraxma waa naxariis weeye qofka xadgudbad intaa kadib faman ictadaa bacda dalik falahu cadaabun aliim ilaahay dadkan uu yaqaanaa dadkan ayuu yaqaanaa liannahu isaga abuuray jaahiliyada noocyadeedu garanaya rabbi markaasuu sharcigan u dejiyey kolka xadgudubku wuxuu noqon karaa kii wax geystay laftiisa ayaa mar labaad ku celin kara oo odhan kara dee imikana diyadii oo kale afar afar shilin un baanu ururin doonaa xadgudub bay tahay kii wax loo geystay laftiisa intuu qisaastii cafiyu ma qaata haddana wax geysan kara isaga oo xaq u lahaa mid qura uun in loo qisaaso ayuu qaar ka badan dooni karaa kullu isaga oo aan qisaasta xaq u lahayn ee dilkaasi uu khata ahaa iyo ges oo uu ka xanuunsan yahayba kii khata'a waxu dilay ayuu yidhi camdi buu ahaaye hala ii dilo kullu daalika waxay soo gelayaan faman ictadaa bacda daalik waxaa lagu fasirayaa wixii sharciga khilaafsan u way xadgudubkani shareecadda wixii khilaafsan ayuunbaa xadguduba kaasaa xadguduba qadiyadan iyada qudhigeeda ina haysata ee ah marka had iyo jeer qofka la dilo in jinaasadiisa la qufusho ilaa inta kii kale la raacinayo iyana ictidaasunbay noqonaysaa xadgudubkaa weeye jinaasadu xaq bay leedahay xaqeedu waxa weeye inaan lala sugin ilaa intay qurmayso la degdega baabuu nebigu kolka ku sitaan dakada la degdega oo aayar in lala socdo maaha waa in gaariga aada loo kaxeeyo wey xabaasha lagula degdego hadna haddaad sanduuq ku qufusho ma wanaagsana waxa weeyaan kiiskuna sidiisu u soconaya waa la baadayaa waa la di waa la diidayaa in dulmi la sameeyo dadku waa inay diidaan qofkan hadday kitaastiisa doonayaan ha ku adkaysteen oo yay tanaasulin oo xaqay leeyihin ha qaateen taasi waa arrin gaara laakiin isku xidhidu waxay keeni kartaaba qof aan dhil geysanba in la dila laftiisa ayay keeni kartaa dii dhow qof rasaas ridaa oo la idhaahdo ilaa u ilaa mid lasoo qabsado dee bila aanu dilinba oo dabeetana degdegii lalahaa ha la israaciyo uu keenaa mujrimkiina inuu dabadda joogo kii kale ee aan wax ka geysanna in la dilaba way dhici kartaa way dhici karta marka hubintuna waa muhiim qofka jariimadala in la hubiyo jinaasadana in xaqeeda la siiyo marka xadgudubka oo runtii la iska ilaaliyaa waxay ku imanaysaa raacida shareecada falahu cadaabun aliim walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab qisaasta nolol baa idinku sugan baa ilahaw waxa weeyaan qur-aanku waa mucjiz waa icjaazun fii lafdihi wa icjaazun fii macnaahu wa icjaazun fii taaliifihi wa icjaazun fii tashriicihi habka uu sharciga u dejinayo kitaabkani waa hab uu mucjiz ku yahay oo la yaab badan leanna sharcigan ilaahay uu dejiyey markuu guubaabinayu dadka ku abaabulayay waxa uu xusay laba shay oo isu cagsiya oo iska horjeeda ayuu tilmaamay inuu midhi mid sugayo dil baa rabbi uu tilmaamay inuu nolol sugayo si caadiya qofku markuu fikirayo waxa uu leeyahay dee dilku waa dil uun oo noloshunbu ayuunbu ka horjeedaa laakiin marka nolol doonaysaan dil geysta baa ilahay uu leeyahay saasaa rabbi u dhigay oo kii wax dilay dila noloshu saasay ku jirtaa laakiin sidaa idinku arkaysaan ee leedihiin waa raggo yaan la israacin hebel dhimay hebelkaasi dhimay haatane dadku waa isku dadkeennii uune kan kalena yaan la raacin ha noolaado taas iyada nolol lama yidhaahdo min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica aayaddaasi waxay fasirtay aayaddan waa qiimeyn weeye dadka naftooda waa isku naf qura waa isku naf keliyahoo ka midh qura kasoo dulboodaa wuxuu ka dhigay intii kale isagoo jiray oo kale dee midhka kaawadii iyo gidaarkii uga yaalay isago ka soo jebiyey kol hadduu midh soo jebiyey inta kalena waxba kama xigaan waayo nabigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam mid sagaal iyo sagaashan dilay oo kii boqolaadna sheekii su-aasha ka dhigay soomariinka kii boqolaad wuxuu ka dhigay sheekhii su-aasha uu weydiiyey oo wax yara basiida uu ku dilo war tawbad ma leeyahay dee wuu ka yaaba wuxuu hi mee malihi agaal sagaal iyo sagaashan baad dishay balaayadaas saa tahay dabeetna si dhabyar buu isagana u raaciyey macnaheed kol hadduu qofku dayrkaa jabiyo damiirkii waxaan ka difaacaya in uu ka dhinto dadka wuu wadayaa un wuu wadayaa un soconayaa un wuu maaruqaya marka cumuuman sidaasaa naftu ay isku nafun u tahay xurmadaa keliya wada leedahay karaamadaa keliya wada leedahay dayrkaa keliya wada leedahay kamid jabiyaa intii kalena hadhow muu jiidin ogow reerkiina ah mid dilaa adna wuu ku dilay saa ma u fikirtay weli mise madaxaad warwareejinaysa oo balaayo kalaa ku haysa waxaad leedahay ninkii hala fakiyo lacag dabadda ka soo diray aad bay u khatar badantay halkay dadku marayaan amni bay doonayaanoo inay shaqaystaan bay doonayaanoo inay sumcad yeeshaan ay wax noqdaan bay doonayaan haddana mujrimkiibaa hoosta la gashanaya oo ayaan daro wey fakaanamaa qatala naasa jamiican baa kuu taalla waxaa kaluu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam man acaama aaliman sullita calayh qofka mujrim u hiiliya ilahay isagunba kugu karbaasha haddaad mujrim u hiiliso oo adigu aad garabka saarto ka ugu horreeyuu dilayaabaad noqon doonta waana la arkay wax jira wey walakum fi lqisaasi xayaa ilaahay baa wuxuu uhi qisaasta nolol baa idinku sugan bal dadku u yeedhee yaa ulilalbaab dadka aqoon-yahankaaho dadka indhowgaradka ah iyo dadka iska liita garaadkoodu hooseeya ma qaadan karaan xikmaddan ma fahmi karaan ma fahmi naxurkeeda ma garanayaan culamaa ulbalaaqa bay jaj dhan ama saxaafiyo dhan bay kaga hadlaan sharaxa aayaddan toban xaashiyood labaatan xaashiyood balaaqada ku jirta macnaha qofka iska caadigaa wax aanay maskaxdiisuba xamilayn oo jawhar ah ayay ka soo quraan iyagoo kolba maarmaa iyo kolba xikmad kale oo carabiya u muqaaranaynayo mid walba aayaddu ay dhaafayso walakum fi lqisaasi xayaa maanta badata intaynaan taa dhaafin qisaastaasi runtii mabaadida ay ka duulaysa waxaa ka mid ah mabdau dafci laa mabdau rafci marar badanna waynu sheegnay waxa ka hortaga la idhaahdo ayaa qisaasta baabkeeda la xidhiidhsan ka hortag jariimada in laga daba tago iyo in laga hortago waa laba nidaam oo kala jira caalamka oo marka dilku dhaco ayay dowladaha qaarkood booliskoodu qaadi doonaan laakiin dilkiioo qofku uu raadinaya ma inuu waxdilo uu doonayo dadka qaarkood baan kuba xisaabtaminba france iyaban ka mid ahaa baan filaya nidaamkooda inuu ahaa marka dee booliska wixii loo soo sheegay ilaa inay idhaahdaan de qofku waa xoro wax jariimadu geystay ma jiro ti isagoo wax geysta mooyaane maxaanu ku qabanaa haduubku doonaya ha sito hanjabaadbu doonaya ha bixiyo laakiin mar haddaanu waxba geysanin dee xorriyadiibu ayuu iska leeyahay marka halkaa la marayo dabeetana kolkuu dhibaatadii ay dhacdo la idhaahdaha lasoo qabto waa mabda rafci waa iska wixii la iska dulqaadayo laakiin dafcinta waa wixii laga hortago qisaastanna waa ka hortagaa wey oo marka labadan la isu dilayo waxa dambaa laga hortegaya marka sidaa dee noloshu ay gu jirtaa waxa mael qofkani laba marka la isu qisaaso labadii dambe ee la intuu mididilo laga dabadili lahaa way noolaanayaan labadii kale intuu mididilo kalena laga dabadili lahaana way noolaanayaan dee kuwadun kuwadun silsiladun wadun labadii wala intuu mididilo kalena laga dabadili lahaaba way noolaanayaan waman axyahaa faka anama axya naasa jamiican laakiin kolka mid wax dilo la daayo ku kalaa dilaya ku kalena ku dayanaya ku kalena ku dayanaya ku kalena ku dayanaya marka dilalkan bata ee aynu la yaabsannahay waa dhib jira xanuun jira iyo cudur aynu dareemayno weeyo ayna damqay dee dawadiisiina waa ta adigoo naftu ku haysa haddii farmasiga agtaada dawada taalla aad ka qaadan kari weydo halkaad taagantumaad ku tawafi waad ku dhiman doonto marka dawadii waa tan cudurkayna haya addaa aladii nashcuru dawaahu fii hadi laaya aayaddanay dawadaasi ku jirtaa walakum fi qisaasi xayaa maantana waa adiga arkayoo dee caalamka yidhi waxa aanu maaragtay ka takhalusnay waxa dilka la idhaha dilka waxa la idhaha baanu ka takhalusnay dee jariimadu halkay maraysa waa macruuf taqaariirta markaa maxkamadu ay soo gudbinayaan sanadka akhirkiisa aad bay ula yaab badanta dilku heerka u gaadhay yaa ulil albaab lacalakum tattaquun marka dilka qisaastan noloshu ay ku sugan tahay waa marka qisaasta walakum fi lqatli xayaatun maaha qatligu xaqna wuu noqdaa baatilna wuu noqdaa laakiin qisaastu ma noqoto dil sharciga hoo saxa mooye dil kale ma noqoto ereyga qisaas carabta waxay odhan jireen alqatlu anfaa lilqatli waa mahmaada ay culamaaulbalaaqa soo qaataane baal ordi karaysa ama ay usoo muqaaraneeyaan aayadda alqatlu anfaa lilqatli dilku dilka kale isaga hor joogsan og laakiin alqatlu marka la idhaah yakunu maratan xaqan aw baailan baail iyo xaq bau noqdaa laakiin qisaas kolka la ydhaha waa dil sharci ah sida jihaad kolka loo yidhaahdaba uu u noqdo dagaal saxa oo muqadasa yaa ulil albaab yeermana waxa ilaahay u doortay ku-xigsiintaa lagu xigsiiyey macnaha arinkaa fahamkiisa dadka aqoontooda ay dheertay ayuunbaale lacalakum tattaquun oo arrin taqwo la xidhiidha taqwa iyo alla kacabsi ayay arrintani la xidhiidhaayoo haddii qofku aanu alla kacabsigan lahayn halkii alla kacabsiga wax kalaa buuxiyey qabyaalad baa buuxinaysa nin jacayl baa buuxinaya maslaxadoon baa buuxinaya marka taqwada waxa weeyaan waxyaabaha buufiya cudurada qalbiga ku dhaca ayaa kolba u dheela tiraya kolba taqwadiisu intay laagtay ayaa cudurada qalbiguna ay leegaanaya haddii taqwadiisu ay badan tahay cuduradaas way sii yaraanaya haddii markaa taqwadiisu ay yar tahayna cuduradaasi kolbay korbay ukacayaan korbay ukacayaan saasay isu dheelitirayaan marka kolley dee labaaifka markaas aayadda ku jira ee aada ka daalacanayso sharaxa inahaasun bay u badan yihiin alaxkaam asharciya alxukmu lwal waxa weeye hal yuqtalu alxuru bilcabdi waalmuslimu bidimiy ayuu yidhi kii xorta ahaa inaan loo dilaynin baynu qaadanay addoonkii qofkii muslimka ahaana inaan dimiga loo dilaynin inaan dimiga loo dilayn macnaa nin muslim haddii uu laa yuqtalu muslimun bikafir xadiidkaa saxiixe bukhaari ku sugane cali uu warinaya saasuu sheegaya hadduu gaal dilo qof in aan loo dilaynin weeye waa labadoodii dhiig baan isu dhigmaynin marka taa macnaheedu maaha inaanu dembaabayn ee waxaa suuragala gaal uu dilay inuu ka qaado dembi leeg ka uu muslimka markuu dilay ka qaadaya in leeg oo nebigu uu nacdalayaba calayhi salaatu wasalaam qof gaala oo aan dilkiisu xaq ahayn qofka dila sida dimbigan oo kale dimbigu dee waa qofka martida waa dadka muslimiinta ah maganta waa ee dhex jooga ee sharcigooda uu xukumayo ee aan isxariifinayo ee balaayo kale toona wadin ee shar ku lahayn dadka muslimiinta iska dhex jooga dee waa muwaadinka labaad oo ricaaya ayaa waajibtay dadka muslimiinta inay ilaaliyaan marka kaasoo kale qofka dilo dee uu nacdalaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qofka muslimka inay marka qofkii oo dambaabay ayaa ay ka dhici kartaa jariin macnaha in qisaas lagu qaado ama ay ka dhici kartaa waaya markaynu soo gaabino qowlkaasay isugu urureen macnaha jumhuur iyo cidda ka soo horjeedo had iyo jeer sharuxu kuu dhigayaa xukumka labaad ee isaguna ka mid ah axkaamta alxukmu athaani hal yuqtalu lwaalidu idaa qatala walada asxaadda boqol iyo sideetan miyaa loo dilayaa waalidku kolka uu dilo waladka waxaan leeya waladku markuu waalidka dilo macnaha ilmuhu hadduu hooyadii dilo ama aabihii ama awogii ama waxaan leeya waalidku hadduu dilo ubadkiisi ama ha dhalo ama ha u ahaado yaawowiya waxaas hadduu dilo laa yuqtalu waalidun biwaladihi ayaa isagana xadiidkaasi uu yahay oo dee sabab uu ahaa inuu ifka yimaado mujrim uu yahay dembiilaha hadduu ubadkiisa dilo laakiin loo dili maayo alxukmu athaali xukumka saddexaadna waxa weeye hal yuqtalu ljamaacatu bilwaaxid haddii dad badani ay isugu tagaan qof keliyahoo ay dilaan ma la wada dilayaa madhabu ljumhuuri waala'immati alarbaca culimada islaamku halkay u bateen waxa weeye ana aljamaacata yuqtaluuna bilwaaxid haddii boqol qof ay mid dilaan oo dilkiisa ay ka wada qayb qaataan iyagana waa la wada dili cumar qaar badan buu u dilayo markaasaa la war waa sidii soo kuwan dadka badana maad ka kala daysa markaasaa wuxuu ihi sanco meesha la idhaahdo hadday dhammaanteed isugu wada tagto qof keliya dilkiisa anna waan wada dili unbu war kuwaanka dayd bay badan baa isugu tegayoo markaasay yidhaahdeen meel loo raaco kan iyuu lahaani soddonkoodiiba rasaas bay ku wada fureen soddonkoodaba waynu marin warkuba ha yaraadeen islaamku ka hortaguu ka duulaya haddii kale dee isfeeraalintan unbaa dhacaysa oo nin waloo la doonayo in la taseeyaba toban unbaa loo diri ama afaray unbaa loodhan dabeedna afartaasi marka ay ku ridaan waa dariiqo lagaga fakado qisaasiya dilka ayay noqonaysa marka si taasiba ay u joogsatada waa la israacinaya saasaa culimada islaamku dee iyagoo daliilkiina raacaya ayaa qowlka ay badan yihin alxukm raabic xukumka afraad waxa weeye kayfa yuqtalu ljaani cinda alqisaas qofkan marka la qisaasayo dhibgeystaha sideebaa loo qisaasayaa marka qaarkood waxay leeyihiin dee sidaa uu nebiguba ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam ninkaa yahuudiga ahaa inanta yar dilay ee dhagaxa ugu bashaaqiya sidaas oo kale hala yeelo aimada qaarkoodna waxa ay leeyihiin mae sidaas miyid wareen bay noqon kartaaye rasaasa lagu dilo labada waa jiraan wadahaba abu xaniifata axmed fi riwaayati اlqra canhu ila ana alqatla laa yakunu ila bisayf liana almadluba bilqisaasi itlaafu nafsi binafs laa qawada ila bisayf anaha nahaa can ilmuhla idaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dadaxtum faaxsinu dirxa nusuustaasay soo qaateen oo midi uu diiday miyid wareenka midina uu yihi dilka hagaajiya markaa wax dilaysaan mid kalena uu yihi dee wax la qisaasaya seefuna lagu qisaaso cumuuman si kastaba labada qowl mid kasta ha la raacay midna hadhow buu jiiday midna kaydi rasaasa lagu rideeyo iyo kaydi wixii uu ku dilay ha lagu dilo midna haruma jiidin alxukm alkhamis man aladii yatawalla amra alqisaas waa muhiim arrintanina qisaasta xilkeeda ayaa qaadaya qaala alqurطubi ittafaqa a'imat lfatwa culimada wax fityoodoo dhan waxay isku waafaqeen buuhi caalimkaa weyn qur-aanka sharxee qurطubi la ydhaah calaa annahu laa yajuuzu liaxadin an yaqtasa min axad xaqahu duuna sulbaan qofna qof inuu ka goosto ma aha kala goosashadu iyo inooga goo iyo inoogu dhufo waxa ay keenaysaa beliya baas walaysa linaasi an yaqtasa bacduhu min bacdin wainamaa dalika lisulbaan mas-uuliyad awoodda jirta markaa walow jaa'ir ba ha ahaadeen oo qaaran shareeco raacayn ba ha ahaadeen kuwaas ba qisaasta fulin doona iyo maxkamadda meesha ka jirta iyo sultada maamulka jira ayuunbaa u kala qaadaya dadka qisaasta iyo ciidanka ay leeyihiin haddii kale de waa waxaan istaagaynin buu noqonaya haddaan maamulba jirinna cidda wixii adkaada lagula tiirsada ee culimada muslimiintu ay u yaqaanaan ahlulxilli waalcaqd dadka meeshaa jooga deegaankaa cidda waxna u xidha waxna u furta ayuunbaa markaana lagula tiirsan doonaa oo qofkii waa in loo salimaa oo loo dhiibaa oo dabeetana sidaa u kuto laakiin ka goosadu dee waxay keeni kartaa inuu dilkiina sii socdo waxay keeni kartaa inuu gardarro u dhaco iyo hubsiina la-aan iyo in la dilo qof aan waxbaba geysanba waaya intaasaynu kaga gudubnay almuxaadaratu ataasica fariidatu siyaami cala almuslimiin waa muslimiinta soomka oo ilaahay uu ku waajibiyey isaga axkaamtiisu waa iska dhib yartoodee bisi ramadaanna way nagu dhoway wax badanna waa ka maqasheen muxaadaraad laga sheegayo ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo kutiba calaykum asiyaam soom baa laydinku waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyeyba sidii soomka loogu waajibiyey lacalakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan ayaaman macduudaatin maalmo tirsan baa laydinku waajibiyey faman kaana ka idinka mida faman kaana minkum ka idinka idinka mida ee ahaaday mariidan mid buka aw calaa safarin ama socdaal ku jira faciddatun tiraa ku waajibto min ayaamin ukhara maalmo kale ah qofka iska afura ee buka ama socdaala maalmo kale ha soo qalleeyo wa cala aladiina kuwii dushooda waxa ahaaday yutiiquunahu soomka karayay fidyatun raashin baa lagu leeyahy dacaamu miskiinin miskiin inay wax siiyaan ayaa lagu leeyahay waa berigii hore berigii dambe taa waa la nasakhay faman tadawaca khayran qofka khayr kororsada fa huwa khayrun lahu khayrun bay u tahay soomkan waajibkaa qofka kaba kordhiya ama fidyadaa intii loo cayimay sii kordhiya ama masaakiin badan afuriya khayrun bay u tahay wa an tasuumuu inaad soontaan baa khayrun lakum idiin wanaagsan waa aayadda boqol iyo afar iyo lixdan baa boqol iyo afar iyo siddeetan baa wadaa wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan baa idiin wanaagsan in kuntum taclamuuna haddaa garanaysaan waa berigaa hore qofku uu kala dooranayay raashinka iyo soomka shahru ramadaana buu ilaha yidhi bisha ramadaan alladii waa bishii unzila fiihi lqur'aan qur'aankaa la soo dejiyey oo mar kaliya ilahay xagga kore ka keenu samada soke keenay qur'aankiina la ammaan hudan linnaas hanuunbuu dadka u yihi wa bayinaatin iyo wax cadcad oo min alhudaa waalfurqaan hanuun iyo kala saar waxaa ku jira wax badan oo cadcad qur-aanka faman shahida minkum ka idinka mide goobjoog noqda ashahra bisha qofka idinka mide goobjooga ee aan geeriyoon ee aan uur ku jirin ee aan cudurdaar lahayn falyasumhu ha sooma buu ilahay amarkaasaa ka dhacay waman kaana mariidan aw calaa safar ka buka ama socdaalihina faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale ayaa isagana ku waajiba yuriidu allahu bikum lyusr ilaahay fudayd fudayd buu idinla doonaya marka intaasoo axkaama idiin darciyey fudayd buu idinla doonaya walaa yuriidu bikum alcudr culaysi iyo kareeg ilahay idinlama doonayo walitukmilu alcidda iyo si aa u dhammaystirtaan tirada ama soddon ha ahaato ama sagaal iyo labaatan walitukabiru allah iyo si aa ilaahay u weynaysaan calaa maa hadaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ama calaa maa hadaakum habkii uu idiin hanuuniyey si aa ilaahay u weynaysaan oo soddonka markaa dhammaystirtaan allahu akbar siciidda bilowdaan walacalakum tashkuruun inaa ilaahay ugu mahadnaqdaan oo alxamdu lilah alxamdu lilah oo allahu akbar iyo alxamdu lilaahi baynu badinaa ciidda waidaa sa'alaka cibaadii addoommahaygu markay kaa weydiiyaan nebi maxamedoo canii aniga ilaahay miyuu noo dhowyay mise wuu naga dheer yahay kolkay idhahdaan fa innii qariib inaan u dhowahay u sheeg ujiibu dacwata daa ka ii yeedhaya ee baryaya ducadiisaan aqbalaya waa ballan idaa dacaani kolkuu aniga uni baryo waa ilaahay keligii kolkuu baryo falyastajiibuu lii aniga ha e aqbaleen buu ilahay ilaahay wuu u yeedhay oo wuu u baaqaye horta baaqayga ha ajiibeen buu ilahay waliyuminuu bi aniga hay rumeeyeen lacallahum yarshuduuna si ay u hanuunaan uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey laylata siyaami habeenka bisha ramadaan arrafafu inaad wax ka daydaan ilaa nisaa'ikum dumarkiina dumarkiina xaggooda inaad u siqdaan kaasaa la idiin baneeyey oo idiin xalaala hunna dumarkani libaasun lakum dhar bay idiin yihiin وأنتم لباس لهن إذن كنا دربا أتهينو قفنا دركيسية هجيسة كما مربحة أو بهنية علم الله ربي وحوغ هذه أنكم إذنك كنتم من هاتين رجيو تختانون أنفسكم إنا نفينا خيامين إسانو مركي هبينك ليدين ديري دمر إنا أبوديسان أيا اللوبي فتاب عليكم ويدين كتوبضق بل وعفا عنكم ويدين كسانحي وحي هراد عي فالآن إني كبن باشرهن تمر في اسكلا نقبة أو اسكلا معاملة وابتقوا حكر هادسان ما كتب الله لكم وحي لهيدين قرايو أبط يأجريه وكلوا عنا واشربوا عبا هذين كيوهي بشهر رمضان حتى يتبين لكم شاروا إلين كلا وعي لهذا إلين كلا عطاب الخيط الأبيض ميق عب وواقعه ومالن كي شاروا كم نوضه من الخيط الأسود ميقا بدو miiqaa cadoo min alfajri waaga ku bayaansa uma markii waagu barye laga soo bilaabo uma intaa kadib atimu siyaama adhaysashada dhammaystira ila leyli ilaa habeenka laga gaadho walaa tubaashiruhunna dumarkii hala ciyaarina amoo mucaamalaha la samaynina wa antum caakifuun idinka oo ku xasiloon fi masaajid masaajidada idinkaoo cibaadadaa ku jira ha dhex gelinina tan kale تلك تال إذن صوت المامع كبت بطني حدود الله وإله النظام كيسيو لغاية يس انتي وحريقه فلا تقربوها هودا والنا صانه ممنوعي ويوح كتلابا يجري كذلك سباق روح بطن يبين الله إلهي وعطينا يا آياته للناس آياته تتدك وعلى عطينا يا لعلهم يتقون لكي يتقون السيئة والصلانة مركي دين تراعان daba la ka cabsaday noqon doonaan marka dhowrkan aayadood waxa ay ka hadlayaan axkaamtii siyaamka bishii ramadaan aynu soo gudanay allah inaga aqbalee ayaa axkaamteeda ay ka hadlayaan iyadoo aad ark iyadoo aad arki doonto aayaadka kuwan ku xigaana jihaadkay ka hadlayaan jihaadka ayay ka hadlayaan marka muxaadaradan hore sheekhu kasoo warramay waxa ay ka hadlaysay halkee qisaasta nidaamka garsoorka tanina waxa ay ka hadlaysaa nidaamka cibaadaadka aayaadka kuwan ku xigaana maxay ka waramayaan nidaamka jihaadka iyo awoodda iyo siyaasadda khaarijiga ah intaasoo aada isu geysood isla akhriday waxay ku muujinayaan inuu yahay qur-aankan ama diinta samaawiga ilaahay dadka uu siiyey diin dhammaystira oo nolosha dhan walba ka jawaabtay oo nolosha dhan walba sideedii saxda ahayd uga warbixiseen waa alislaax addaakili والإصلاح الخارجي وهجاتنتي قدها إيه هجاتنتي دبد تدكو هذا يود لين أسهوستو دوليدة تو اسكبر برا أنا بسمين هدي تدكو قدها هذا إيك هجات سيهين أو قدها إيك تمتم صدان استوسيا أو أخلاقي إيماني أرن في عنبا إليهين لكن أرنك أود يا أرنك دبد وكليته عرقهم بعد رباحية لا لا مرين بالله عارفين يستحل بيضتهم ما تدور كلاطيري kala wareegi doona idan markaa islaamku guda iyo dabadba sidaas arrinkooda u tiiriyey idan sida aynu qaadanay soomka ee aynu qaadanay salaada dee waynaynu qaadanaa kuwan kalena nidaamkaa wanaagsane garsoorka islaamka iyo nidaamkaa awoodda iyo siyaasadda fiican lehee debadda waa inaynu wada qaadanaa sidiisa aynu ku hinjinaa haddaynay ummadda islaamka halkan ilaahay uu ku abuuray wailaa haddaynaan sidaa yeelin ومينان هجاس من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام لماذا يضوض بنقاك لكن وحينوه قانسنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني هذا حويا خطوات شيطان الراعين لا خطوات شيطان يتبك مركا الراعين حتى إسلام لماذا ولا قلوايا وعين نقول إلى مقالك إلى هاي غير بن السعي أي لها ولا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذه تصبح أقول لحفورية برونوض salaadaaduna ay dheeraato khushuuc badato laakiin markaad xafiiska tagto ama maktabka tijaaradda ama maamul ama arin kale aada gasho qoys aanad ahayn kiiba kii masaajidka kolkii uu joogay muuqaalkan lahaaba aanad ahayna wax kala soo baxdo oo laba shaksiyadood aad leedahay ama ummaddu laba muuqaal ay leedahay ma wanaagsanaa taa rabbaaniyadda ayaa lagu seegaa kunuu rabbaaniyiina baa ilahay uli dad ilaahay markaynu doonayna inaynu noqonno waa inaan diinta ka wada guddoomanaa ilaahay haddii kale waxa weeye waa kala dheegid waynu kala dheegayna oo waxaynu leenahay intaasina waa munaasib intaasina mee lama karayo hilibkaa la yidhaha la kala dheegin aa la israaciyabaa la intan ma karayna wey ilaahayo laakiin intan un baanu karaynaa nagu ogow waa si reer bani israailkii laga raacay wey ka qodax qaateen marka cumuuman aada isla akrido calaaqada ka dhaxaysa aayaadka hore iyo kuwa dambe waa taas wey soomkii haddii ilaahay uu ka warramayna macnaha aayaadka dee marar badan baa soo martay ilaahay waxau ihi soom baa laydinku waajibiyey sidii ummadii hore loogu waajibiyey macnaha jumla jumlun baynu macnayn doonaa tasbiihaas la yidhi sidii ummadii hore oo kale waa laazim maaha an yakuuna min kulli wajhin dhan walba inay labada soom iska waj iska shabahaan ma ah ee waa min xayu lwujuub siduu kuwaa waajib ugu ahaa ayuunbu idinkana waajib idinku yahay laakiin kayfiyadu way kala bayri kartaa sidii ummadanba berigii hore soomkoodii waajibka ahaa iyo kan dambeba aanu isugu mid ahayn maalinunbaa waajib aha maalinka tobnaada bisha muxaram baa berigii hore waajib aha dabeedna bishana lagu bedelay marka xagga waajibnimadunbay isaga egyihiin way kala duwanaan karaan labada soom kamaa kutiba cala aladiina min qablikum macnaheedu waxa weeyaan laga faa'idaysanayaa ee ilaahay markaa uu soo qaatay dadkuu doonaya alleh inuu ku abaabulo oo ummadda uu sahlo arrinka markaad leedahay cid aad kaga dayato iyo marka adiga uun lagugu bilaabo isku mid maaha macnaha ilaahay wuxuu leeyahy ummadahaygii hore iyo addoomihii wanaagsanaa saalixiintaha ee ku daynayseenba waa lagu lahaaye daydanku xagga idinkaga hari midka kale kugu dhiirinaya inaanad cibaadadan kaba dhicin sunnaheeda iyo faralkeeda waxa weeye waa yustafaad minhu aklaa shayin wahuwa taqwa alla ka cabsiga ayaa laga sahay qaata lacalakum tattaquun alla ka cabsiga halkana laga sahay qaata masdarkiisu waa kan waa soomka liannahu nafta bani aadamku had iyo jeer marka ay dharagto qofku wuu iskala gurayaao inuu inuu dhan inu dhacaabaa suuragal ah inuu ama dad buu dili ama waxbuu samayn doonaa oo markaas galmo iyo wixii lamid ah ama afxumuu samayn laakiin marka oo dee shaydaan baa dhex qaaday markan kale dee waa qof gaajoodayoo wuu iska edab edab buu iska leeyahay marka intuu yahay buu is ogaanayaa wuu xaqiiqadiisuu sii garanayaa qof sida kale uu inoogu fudud yahay soomkani waxa weye ilahay uu noogu abaabulay waaba maalmo tirsan baa ilaah uli ayaaman macduudaat waa maalmo tirsan waa run sagaal iyo labaatan iyo soddon maxay ka yihiin markaad u eegto saddex boqol iyo lixdankii maalmood ama dhowr iyo lixdankii maalmood de waa maalmo tirsan marka intaa haddaad ilaahay baa gaajo kugu waajibiye waa yahay odhan weydo maxaa kale markaa aada addoon ku tahay waxaa kaloo kuu sahlaya cibaadadan oo inagu sii abaabulaya dee qofka cudurdaar looda laga dhaafay ka buka ama socdaal ku jira facidatun min ayaamin ukhar baailhawl waxaa kaloo berigaa hore jaa-is ahayd qofku inuu ama raashin bixiyo ama soomo labadaasu khiyaar kala lahaa waa aayadda qaybtan intay tilmaamayso wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu acaamu miskiin fidyatu acaamu miskiin fidyo miskiin in la quudiyo miskiin unbaad wax siinaysa dabeetana soonkood iska daynaysa برقي الدنبي لكن تاوال نفسك إذا حقت آية الدنبي فمن تضوع خيرا فهو خير له قفك خير كرسنا خير دوت آية المامي سآيضه إن صومك واجب كقرآن كقاف صلاة واجب كاينا كقاف حجك واجب كاينا كقاف واجب كقرآن هذه يتيرا كوم تري واجب كوح لي دفاع بلي رصيف بلي وحل برصيف بلي ينو لغو إلاليو لغو إلاليو وكام مركا هلك أسر ريساء التزامك iyo dadaalka markaad halka u sarraysa aada joojiso ciir ciir baa iska jira meel dhexuu kusoo dhacayaa qof halkaasaa laga yaabaa inuu iska warwareego haddii laakiin meesha dhexe uu ka bilaabo halkii u hoosaysay buu kusoo dhacaya haddii halka u hoosaysa aad ka bilowdana intii faralka ahayd baaba loo yaabaaba marka qofku kolkuu sunayaal badan leeyahay oo soon iyo cibaadiyo salaadba ah waajibka kuma safaadaya had iyo jeer waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun inaad soontaanba haddaa garanaysaan idin fiican waa berigaa hore inaad raashin bixisaan iyo inaad soontaan waxa idin wanaagsan soomka beriga hore taasi ahayd bisha ramadaan waxaa kaloo kuusii sahlaya oo aanay kuguba dhaafi karaynin de waa shahru lqur'aan waa bishii qur-aanka shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan waa bishii qur-aanka markaa qur-aanka aada loo badinaya oo lagu cibaadaysanaya oo la subcinaya oo laysku wacdaynaya oo laisku macnaynaya oo ehelkiisa la noqonaya qur-aankiina de ilaahay uu sifeeyey hudan linnaas wabayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu amarkaasi qof kastoo islaama ku jihaysan qofka goobjooga bisha ha soomo markaa intii horey nasakday aayadan dambe aayadda horey nasakday khiyaarka bixinaysa inuu qofku raashini iyo soom khiyaar u yeesho ha soomo baa ilaahay uli qof aan cudurdaar lahayn oo taa khilaafay naaruhu ilaahay ka waraabinaya waayo amarkan alle adag ayuu khilaafay waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waxaa kaloo markaa alla uu kugu xifdiyey yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra fudayd buu ilahay idinla doonaya ee kadeed ilama doonaya waa arrin cibaado kasta oo ilaahay uu noo jideeyaa laazim takuun xata istitaacatina waxa ay tahay un intaynu kara karayna uun fattaquu llaha mastatactum baa lala akriyaya maa jacala calaykum fi diini min xaraj bucitu bilxanafiyati samha ayuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam diin daraacsan oo waxa wanaagsan una iilanaysa ayaa ilaahay uu aniga igu soo diray qawaacidda shareecadday ka mid tahay caanka ah waxaa loo soo dejiyey lijalbi lmasaalix waridaf waridar'i lmafasid wax alla wixii maslaxa ah si ay dadka ugu soo ururiso diinta wax alla wixii dhib iyo mafsado ana ay uga riixdo oo dadka ay uga buufiso noloshoodao dhan marka wuu ka dhacsan yahay ka ka aaminsan islaamka iyo qur-aanka iyo diinta raacideedu inay dadka culays iyo kadeed iyo mashaqo u keenayso waa qofaa nuxurka iyo maqaasida iyo asraarta shareecadda midnaba fahmi oo macnaheedu uu yahay jahli baa haya aljahl waalmar'u caduwun limaa jahila canhu baa laydhaha qofka bani aadamkiina waxa aanu garanaynin cadow buu u yahay cadow buu yahay ilaahay oo dee garansiiye mooyaane walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun waa ramadaan ciiddii dikrigii ciidda sabtukashadii salaada intaasa isku qoofalan bay leeyihin culimadu walitukmilu lciddata waa bishii oo la dhammaystiray walitukabiru llaha calaa maa hadaakum ilaahay si aa weynaysaan siduu idiin hanuuniyey oo allahu akbarti goormaynu allahu akbartan idhaanaa markay dhammaato ramadaanku allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamdu ilaahay oo adaa mahadle walacalakum tashkuruun iyadoo ilaahay soom uu ka hadlayay aayaddan mooyaane aayaadka soo socdaana ay soom ka warramayaan ayuu ducadii dhex dhigay waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun marka waxaa latiifada ku jirta ay tahay bay leeyihin culimadu waa wakhtiyada ducada la aqbalo ramadaanku oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qofka sooma iyo qofku markuu afurayaba wuxuu leeyahay ducadiisii in loo aqbalayo waa loo aqbalaya labadaa jeer waa howlaha iyo waxqabadka iyo ahdaafta ugu qiimo badan bisha ramadaan waxyaabaha la qabanaya ugu muhiimsan ayay ka mid tahay ducadu adducaa qofkii ilaahay dartii waa xiran inuu gacmaha kor u qaado oo ilaahay uu baryo in badan asxaabta qaarkoodna su-aal bay ka keeneen oo waxay idhaahdeen macnaa su-aal ducada ku saabsan bay nebiga weydiiyeen oo waxay idhahdeen aqariibu rabbunaa fanuwaajiya am baciidun fanunaadih ilaahay miyuu noo dhow yahayoo hoos baanu la xashashaqnaa mise wuu naga dheer yahayoo kor baanu dhawaaqnaa ilaahay baa jawaabtan bixiyo wuxuuhi addoommahaygu hadday kaa weydiiyaan oy su-aashaa kuu soo dhigaan inaan u dhowahay u sheeg kay baryaya waan aqbalayaa laakiin qaydka ku xidhani waxa weeye idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi waa saddex qayd idaa dacaani waxay sheegaysaa keligii ilaahay in la baryo ilaahay iyo aw hebelow ma lihid ilaahay iyo reer hebelow ma lihid ilaahay iyo madax fulaanow ma lihid laakiin idaa dacaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa ilaahay keligii falyastajiibuu lii waxa ay tilmaamaysaa ducada waxaa lagu aqbalaa markaad ilaahay arrinkiisa fulinayso xaaraanta iska daabula de aad iska daynaysa waajibkaa la kaalaybu kula ad la imanaysa falyastajiibuu lii aniga hay aqbale waliyu'minuu bi hana i rumeeyeen iimaan iyo akhlaaq iyo camal saalex macnaheedu waxa weeye ilaahay waxaad ka doonaysa waad ka heliya wuxuu kaa doonaya yeel haddii kale waxaa tay nin ilaahay isu xariifiyey oo ihi maya anigu waxaaga yeeli maayaad ifartee aniga igu shub aniga intaas yaa kaa yeelaya bal walilaahi bani aadamku ma kaa yeelayo walilaahi almathalu laclaa ilaahayna sifada wanaagsan buu leeyahay cid kastoo saaxiiba iyo cid kastoo ehela iyo cid kastoo madaxa haddaad u tagto oo kula waaya waxaa yeel shardigaasan soo fuli waad iga yeelaysaa waxaad doonaysa maya maya ma fulinaya imikaydib haddaad tidhaado waxaa lagu tira liiska dadka waalan baa lagu qoraya mid miir qaba iska dah waa noocaas oo kale un ilahay wuxuu leeyahy falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun aayadda dambe uxilla lakum laylata siyaami rafasu ilaa nisaa'ikum waxay tilmaamaysaa berigii hore waxaa mamnuuc ahaa qofku markuu afuro inuu wax habeenkiiba wax cuno dumarkana loo galmoodo may banaanayn raashinku wuxuu xalaal ahaa uun wakhtiga afurka afar iyo labaatankii saacadood hal marunbaa la qaadanayay oo la biyeysanayay bas intaasunba kow dumar iyo iyo raashinba habeenkiina mamnuuc baha maalinka inta kalena mamnuuc baha kolkaasaa dabeed soomkuna wuu iska hawla badan yahay xalaaladda waaba laga yaabaa maalmaha kale inuu qofka kuba kiciyaba inkastoo marka dambe qofku uu daciifayo dabeedna ragga qaarkood ayaa islaamaha xaggoodii u gurguurtay oo habeenkii xaasaskoodii u dhuuntay hase qolada yuruba laga sheekeeyey inta dee dudmada laydhaa aduu ka dud islaantao ka baxba walisku ka eriyo dabeedna la leeyahy ninkii islaantiisii usoo dhacay unbaa la arkayaa un habeenkii marka yurub la joogo dee islaamaha xoog badan baa lay markaas ninkii gabadhu isqabtaan ninkun baa laleeyahy bacda qaado ama shandada oo dhoof adigaa lagu eryayaa islaantii iyo ciyaalkuna waa isku soo harhayaan iyadana waxaa laleeyahy guriga hadduu intaasoo tallaabo usoo jirsado waa xabs ko markaa iyadii iyo isagii dee mararka qaarkood bay isu calanwalaynayaan kolkaasaa habeenkii dabeedna isagoo booliska iska eegaya uu guriga usoo dhacaya waa dhib weeye ceebta jirta markay uraysatana ee ninkeedii uraya ka qaadana naa waxaan xagu ka yimi sawti aanu kaa mamnuucnay saaxiib baa jira bay leedahay saaxiib saaxiibka markaa way ogolyihin laakiin ninkii waa kuwankeedii waa waa mushkilad kale oo dee runtii jirta taasi tan iyo dee runtii taasi iskumay mid ahayn asxaabta ridwaanullahi calayhim aduu khilaaf bay yara sameeyeen arrinkaas ayay dabeedna oo markaa hore mamnuuc ahaa bay sameeyeen oo dumarkoodii bay u tegeen habeenkii oo ka xaraam ahaa kolkaasaa dabeedna ila ilaahay lagama hoos tuse ilaahay sidiisaba lama weydaarto qofkuna weligiiba ha isnacnaco ha silanaadee oo siduu doonaya ha yeela ilahay ma weydaaran lama khiyaaneeyo uxilla lakum laylata siyaami arafatu ilaa nisaa'ikum rafatku waa jimaac iyo galmadii iyo wax ka dayga habeenkii waxaa laydin xalaalay dumarkiina inaad wax ka daydaan iyaguna dhar bay idin yihiin idinkuna dhar dhawti bal cibaarada eg waa run weeye dee dharku wuxuu kaa qariyaa ceebta macnaha foolxumadu kaa qariya qabowga iyo kulaylka quruxdu kuu soo jiida kama maarantid wuu kugu lamaan yahay waxaasoo dhan bay yihiin dumarkuna waxaasoo dhan ayay isu yihiin ragga iyo dumarku markaa qofku labiyo dhadig mid kasta ha ahaadee sukanimo kuma wanaagsanaa suka marnaba kuma fiicna una libaasun lakum waantum libaasun lahum marka sababtu ilaahay habeenkii u fasaxay waxay tii calima allahu anakum kuntum takhtaaruuna anfusakum ilahay baa idin ogaaday naftiina ina khiyaamanaysa ogobay haddaad wax lagaa xaaraantinimeeyey u dhuumato ama aad dadka iska qariso hoos u samayso kow ilaahay maad khiyaamay laakiin adaa iskhiyaameeyey qofka isku duulay ee isweerare cirbaha isgoynaya waa adiga weylu lilacqaabi min annaar macsiyo kastood samayso adaa cirbaha isgooya ogow alla u idinka cafiye idinka toobad aqbal ini kunla mubaasharooda ka raadiya wuxuu ilaahay idiin qoray waqtaquu maa kataba allaahu lakum oo ah ubadkii waa wuxuu ilaahay inooga qabay oo inuu qofku baahidiisa guto wada ee eryeysa oo wax ilaahay uu qoro xalaala oo ah ajri iyo abaalmarin oo ah inuu sunnihii nebiga ku dayda calayhi salaatu wasalaam kullu daalika wabtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu waa cunidii iyo cabidii cuna oo cabba cunidaa la horraysiinaya dabeetana cabitaankiina wuu kusii xigaya xataa yatabayana lakum alkhaydu labyadu min alkhayd alaswadi ilaa uu idin cadaado haddaanu waagu caddaanaad shaki ku jirto weli waad iska cuni uun khaydka cad iyo khaydka madowna la fasiriyo min alfajri waa waaga uma atimu siyaama ila allayl habeenkii dhama soomkii dhammaystira ilaa waa habeenka laga gaarhayo habeenkuna wuxuu ka bilaabmaa markay qoraxdu dembilaabo soomka dhexdiisa waxaa sunnaa cibaado laydhaa alictikaaf malaa maba badsana inagu aada uma naqaane in masaajidka layska dego lagu xasilo waxa ay ka mid tahay waa cibaado wanaagsan oo ictikaaf nebiguna wuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe labaatanka dambe bisha ramadaan marka mubaasharaha samaynina idinkoo caakifuuna fi lmasaajid idinkoo masaajidda ku xasiloon oo negi oo dee waktiguu kala duwan yahayo waktina ilaahay baa leh oo loo daynaya waktina ehelka iyo danahaaga gaarka ah marka waktiga in la isku gabo oo la isliqsiiyo ma aha waktigii ilaahay u carbuunnaa u xidhnaa ma aha in oorida oorida maxaa keena inaha odhanine meesha iyo masaajid maxaa ka soo agdhowey saa u fikirine iyada laftigeedu dee miyay shaydaan la naaraynaha masjidka iyaba ku ictikaafi kartaa masjidkay ku tukanaysaa mawlac yar yar iyo meel yaroo mare ay ku dayrtaan iyobay dumarka saxaabiyaadku ka samaysan jireen masjidko iyaba way ku ictikaafi jireen masjidka tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha xuduuddu waa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu fasira wuxuu ihi boqor waliba seeruu leeyahay mamnuucaysa in laga agdhawaado xoolaha la baajiyo ilaahay seerihiisuna waa wuxuu xaaraantinimeeyey seeraha ha u dhowaanin baa lagu macnaa ha u dhowaanin ha samaynin way ka xeel dheer tahay liannahu siduu nabigu fasiraya calayhi salaatu wasalaam man xaama xawla alxima yuushiku an yartaca fiih qofka ka dhammaan waaya seerahaasun liidkooda yidhaahdo dooga yare muska agtiisa ayaan daajinayaa xoolo abaaraystay oo gaajoonaya neefkaas inuu jiidho muska oo dabeetana gudaha u dhaco ayuu u dhow yahay marka xaaraanta waa laga durkaa xaaraanta meelaha ugu dhow ee markaa kuu jiidi karana waxaa kamida shubuhaadka ashubuhaad talo waxani maxalaalba mise waa xaaraan waxa nafta ay ku degi weydo ee labaadyada ku abuura laabtaada kaasaa shubuhaad la yidhaahdaayo ama culimaduba ay ku murmeen qaarkood ay yidhahdeen waa xaaraan qaarna ay yidhahdeen xaaraan maaha shubuhaadku ka mid yahay faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi qofku hadduu shubuhaadka ayo wixii madmadow uu ku jiro uu ka taga diintiisii wuu hufay oo waa haadiyey falaa taqrabuuha kadalika yubayinu allahu aayaatihi linnaas lacalakum tattaquun allahu aclam